ardayda imtixaanka sanadkan isu diiwaangelisay waxay ahaayeen waa foonfoorka saddex kun siddeed boqol iyo siddeetan iyo sagaal arday bay ahaayeen oo u kala jaban laba kun iyo afar boqol iyo toddobaatan iyo sagaal wiil iyo kun iyo afar boqol iyo toban gabdhood ardada gudubtay waxay ahaayeen laba kun iyo saddex boqol iyo lixdan iyo shan wiil iyo kun iyo saddex boqol iyo labaatan iyo laba gabdhood ardada dhacday waxay ahaayeen toddobaatan iyo laba arday oo wiilalah iyo lixdan iyo afar arday oo gabdha ah oo u dhiganta boqol iyo soddon iyo lix arday oo imtixaanka ku dhacay lixdan iyo lix arday ayaa imtixaanka ka maqnaa saamiga gudbiddu sanadkan wuxuu ahaa sagaashan iyo afar dhibic sideed saamiga dhiciddu wuxuu ahaa saddex dhibic shan saamiga maqnaanshuhu wuxuu ahaa boqol iyo hal dhibic toddobo boqolkiiba saamiga gabdhaha dhacay waxay saamiga gabdhaha gudbay waxay ahaayeen soddon iyo shan dhibic sagaal saamiga wiilasha gudbayna waxay ahaayeen lixdan iyo afar dhibic hal boqolkiiba bay ahaayeen waxaan rabnaa marka inaan hadda u gudubno qeybta falanqeynta imtixaanka natiijadiisii guud ahaan natiijada imtixaanka foonfoorku aada ayay uga duwaneyd sanadihii hore waxaana muuqata in ay tayada waxbarashadu isu beddelayso jiif iyo joog labadaba ardaydu waxay muujiyeen dhabaradayg iyo karti waxay muujiyeen imtixaan iyo natiijo xirfadaysan oo aad aad uga oo aada uga fog qish iyo musuq maasuq waxay imtixaanka ku galeen kalsooni buuxda oo ay ku qabaan naftooda iyo dadaalkii dheeraa ee ay soo mareen kalsoonidaas oo aada maanta ka dareemaysa xataa inay u gudubtay fasalladii sideedaad ardada yaryareyda dhiganaysay waxaa mahad u celinaynaa dhammaan waalidka macallimiinta iyo maamulayaasha dugsiyada oo qeyb lixaad la ka qaatay abuuridda kalsoonidaas ay ardadu qaadeen waxaan kaloo u mahad celinaynaa dhammaan howlwadeennadii imtixaanka oo iyagu suuro geliyey in ardadaasi ay jawi isku mid ah imtixaanka ku galaan si kastaba ha ahaatee kormeerayaashii imtixaanku waxay soo gudbiyeen dhacdooyin qish moobayl iyo agab kale oo ka dhacay xarumaha qaarkood waxaana la waafajiyey sida aan arki doonno xeerarka imtixaanka ee arrintaas uga yaalla ayaa ardadaas lasoo gudbiyey la waafajiyey waxaan halkan kusoo gudbinaynaa isbeddelka ku dhacay maadooyinka sayniska iyo ingilishka iyo xisaabta kuwaas oo ah aasaaska waxbarashada marka laga hadlayo xagga sayniska maadada ingilishka ah sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii celceliska ardadu ay ku baaseen waxa uu ahaa konton iyo shan dhibic sideed sanadkaanna ardadu hoos bay ugu soo dhaceen waxay yimaadeen afartan iyo toddobo dhibic afar bay yimaadeen xisaabta sanadkii hore ardadu waxay ku baasiyeen celcelis soddon boqolkiiba ah sanadkan ardadu hoos bay usoo dhaceen waxay yimaadeen labaatan iyo toddobo dhibic sagaal fiisigiska sanadkii hore ardadu waxay ku baaseen afartan iyo shan dhibic sagaal sanadkan waxay ku baaseen afartan iyo lix macnaheedu waxaa weeyaan hal ayaa kusoo darsamay pointy one baa kusoo darsamay maadada biologiga ah ardadu waxay sanadkii hore ku gudbeen afartan iyo afar dhibic sagaal sanadkanna waxay ku gudbeen afartan iyo sagaal dhibic saddex kimistariga ardadu sanadkii hore waxay ku gudbeen soddon iyo sagaal dhibic lix sanadkanna waxay ku gudbeen afartan dhibic afar sida ku cad shaxda kore waxaad arki kartaan dhammaan maadooyinkaas aan soo sheegnay inay nooga baahan yihiin tallaabo wax ku ool ah oo oo ku jihaysan koruqaadidooda in laga qaado inay u baahan yihiin waxqabadka dugsiyada dugsiyadu waxay u tartamaan sida ardadu ay u tartamaan ayay dugsiyaduna u tartamaan waxaa sidoo kale isbeddel xoogan uu ku dhacay berformansiga dugsiyada amba waxqabadka dugsiyada puntland kaasoo runtii laga dheehan karo shaxdan hoose amba warbixintan sanadkii laba kun iyo lix iyo toban iskuullada waxaa ugu sarreeyey b grade baa ugu sarreeyey iskuullada soo gaaray oo ahaa tobanka iskuulo ugu sarreeya tobankuwa b grade bay ahaayeen sanadkan sideed ardaybaa b sideed iskuul ayaa b soo gaadhay macnaheedu waxa weeye laba iskuul baa luntay c waxaa sanadkan soo gaaray konton iyo kow iskuul halka sanadkii hore ay ahaayeen soddon iyo sideed iskuul dhina waxaa soo galay lix iskuul halka sanadkii hore ay ahaayeen shan iskuul e sanadkii hore hal iskuul baa joogay sanadkanna iskuullo ma joogaan lixdan iyo shan iskuul ayaa sidaas imtixaanka u galay waxaana ugu sarreeyey siddeedda iskuul ee biida ah waxqabadka ardada amba student performancega markaan ka hadlayno sanadkan lix boqol iyo afar arday ayaa waxay keeneen e sanadkii hore lix boqol iyo shan arday baa keenay waa jugjug meeshaada joog sanadkii hore b waxaa keenay kun iyo lixdan iyo siddeed arday sanadkan b waxaa keenay sagaal boqol iyo konton iyo sagaal arday sanadkii hore b c waxaa keenay kun iyo siddeetan iyo saddex arday sanadkanna waxaa keenay kun laba boqol iyo sagaashan iyo toddoba arday d waxaa sanadkii hore keenay saddex boqol iyo laba koob iyo labaatan arday sanadkanna waxaa d keenay siddeed boqol labaatan iyo lix arday sanadkii hore waxaa dhacay sagaashan iyo siddeed arday sanadkanna waxaa dhacay boqol iyo soddon iyo lix arday ayaa dhacay oo ii gaaray natiijooyin la baabi'iyey qishka iyo anshaxumadu waa wax ka reeban imtixaanka waxaa qish noqon kara in arday lagu qabto agab u fududaynaya inuu helo taageero sida macallin kala shaqeeyey waraaqo buugaag mobail iyo agabka elektronikiska ah guud ahaan waxaa kale oo noqon kara qish in warqaddiisa arday kale uu u dhiibto oo looga shaqeeyo ama laba arday ay imtixaankii isku beddeshaan waraaqahoodii kala beddeshaan imtixaanaadka puntland waxaa uga degsan dhammaan arrimahaas sharciyo ad adag oo lagu qaado haddii ay arday haddii ay arday ku caddaato kuwaas oo noqon karta in maaddo ama maaddooyinkii lagu helay natiijadooda la baabi'iyo ama imtixaankiisii oo dhan natiijadiisa la baabi'iyo haddaba sanadkan waxay kormeerayaashii imtixaanku soo gudbiyeen siddeed iyo toban arday oo xarumo kala duwan ku gelayey imtixaanka inay ku kaceen qish kala duwan sida mobayl lagu qabtay waraaqo buug imtixaankii oo ay kala beddesheen iyo wixii la mid ah dhammaan ardaydaas waxaa lagu qaaday xeerka imtixaanka ee qishka iyo anshaxumada uga yaalla waxaana la baabi'iyey maadooyinkii lagu qabtay inay qish heleen iyadoo lasoo gudbi loo soo gudbiyey darajada n g dhammaan ama no grade maadadii ay qisheen waxaa kale oo imtixaankiisii la baabi'iyey arday lagu helay inay soo boodeen si khaldanna ay ku soo fadhiisteen fasalka labiyo tobnaad sidoo kale kormeerayaashu waxay soo calaamadiyeen xarumo aan dib uga fiirsan doono xarunnimadooda imtixaan dugsiyadii ardada tartamay ugu sarreeyey xagga eeda marka la joogo dugsiga xagga ardadiisa marka la qiimeeyo ugu eeda badnaa wuxuu ahaa dugsiga sare ee nugaal dugsigaas ardadiisu waxay ahaayeen koob iyo labaatan arday konton iyo labo dhibic siddeed ayaa ee ka keentay dugsiga sheekh cismaan ardadiisu waxay ahaayeen boqol labaatan iyo siddeed afartan iyo saddex boqolkiiba ayaa ardadiisii ee keeneen dugsiga imaam nawowi qardho ardadiisu waxay ahaayeen toddobaatan iyo saddex labaatan iyo saddex ka mida ayaa ee keentay oo u dhiganta soddon iyo kow dhibic shan dugsiga imaam nawowi boosaaso ardadiisu waxay ahaayeen boqol soddon iyo siddeed afartan iyo saddex ka mida oo u dhiganta soddon iyo kow dhibic afar ayaa keentay ee dugsiga buraan secondary ardadiisu waxay ahaayeen soddon iyo afar sagaal ka mid ah oo u dhiganta lix iyo labaatan dhibic shan ayaa ee keentay dugsiga muntada qardho ardadiisu waxay ahaayeen soddon siddeetan iyo siddeed labiyo labaatan ka mid ah oo u dhiganta shan iyo labaatan ayaa ee keentay shan iyo labaatan boqolkiiba ayaa ee keentay dangoroyo oo iskuul yar lix labaatan iyo shan arday ardadiisu ahaayeen lix ka mid ah ayaa ee keentay oo u dhiganta shan iyo labaatan boqolkiiba alfurqaan secondary oo ardadiisu ay ahaayeen konton iyo sagaal afar iyo toban ka mid ah oo u dhiganta saddex iyo labaatan dhibic toddoba boqolkiiba ayaa ee ka keentay dugsiga la yidhaahdo yamayska yamay secondary oo ardadiisu ay ahaayeen soddon toddoba ka mida oo u dhiganta labaatan iyo saddex dhibic saddex ayaa ee keentay dugsiga la yidhaahdo dugsiga sare ee boosaaso ardadiisu ay ahaayeen boqol iyo sagaashan iyo saddex afartan iyo labo ka mida oo u dhiganta koob iyo labaatan dhibic sagaal ayaa ee ka keentay performancega dugsiyadii ku tartamay dugsiyadaas aan soo sheegnay ee hadda eeda ku tartamayey darajadii ardadu ay keeneen weeye hadda waxaan fiirinaynaa gareyrhkii iskuullada baanu fiirinaynaa iskuulka ugu gareyrhka fiicnaa celceliska ardadiisa ama berformansiga ardada wuxuu ahaa iskuulka sheekh cusmaan oo keenay lixdan iyo sagaal dhibic labaatan iyo saddex ardadiisu ay keeneen celceliskooda oo b gareyrh gaaray nugaal secondary lixdan iyo sideed dhibic soddon iyo lix oo b gareyrh keenay raas casayr secondary oo lixdan iyo afar dhibic lix keenay b minus imaam nawowi boosaaso lixdan iyo saddex dhibic labaatan iyo sagaal b minus almuntada qardho lixdan iyo labo dhibic toddobaatan iyo shan b minus dugsiga sare xingalool lixdan dhibic toddobaatan iyo kow b minus imaam nawowi qardho lixdan dhibic afartan iyo labo b minus alfurqaan secondary lixdan dhibic labaatan iyo afar b minus boosaaso secondary konton iyo sagaal dhibic konton iyo labo c plus iyo dugsiga sare ee yamayska oo isaguna keenay konton iyo sagaal dhibic afartan iyo shan isaguna gaaray c plus darajadaas gaaray inahaasi waa inihii ardada waxaanu soo gudbinaynaa maadaama aanu ku jirnay imtixaanka qeybtiisii qeybihiisii ugu muhiimsanaa talooyin aan rabno in sida ugu dhaqsaha badan wasaaradda waxbarashadu ay wax uga bedasho si loo kordhiyo tayada waxbarashada guud ahaan kow in la joogteeyo sare uqaadista xirfadda iyo aqoonta shaqaalaha imtixaanaadka si shaqadooda ay ugu saleeyaan xirfad iyo aqoon yacni shaqada la qabanayo waa inay ku fadhidaa xirfad iyo aqoon waa inay ku fadhidaa dadkiina waa in la baraa waxa ay hayaan xirfadeedii waa in lagu xoojiyaa imtixaanku wuxuu ku xiran yahay waaxaha kale ee wasaaradda sida kormeerka iyo manaahijta haddaan la xoojin labadaas waaxood oo aan loo fududayn gudashada waajibaadkooda horumar la taaban karo lagama gaari karo imtixaanaadka saddex waxaan waxaa soo badanaya ardayda ka tallaabsanaysa heerar ama laba heer heer ama laba heer kadibna dhuumasho kusoo fadhiisanaya imtixaanka caamka ah taas oo badanaa ka dhacda magaalooyinka waaweyn haddaba waxaan soo jeedinaynaa in tallaabo laga qaado arrintaas si loo ilaaliyo tayada waxbarashada tayaynta iyo sare uqaadista xirfadda qiimeyneyd ee heer dugsi waxay saameyn toosa ku leedahay imtixaanka caamka ah sidaas awgeed waxaa lama huraana in la daadejiyo xirfadaha dejinta qaadista sixidda iyo maamulka imtixaanka si loogu soo barbaariyo ardayda iyagoo jooga dugsigooda taasi waxay naga nagu taageeri doontaa inaan dejinno su-aalo waafaqsan halbeegyada caalamiga ah kuna fadhiya qeybaha kala duwan ee aqoonta qodobka u dambeeya waxa weeyaan in xad loo sameeyo dugsiyada sare ee furmaya dalka lana caddeeyo cidda meesha iyo goorta laga furayo waayo dugsiyada sare ee soo kordhaya waxay caqabad ku noqon doonaan ku noqdeen tayadii waxbarashada ee la higsanayay ayay caqabad ku noqdeen intaasi waa talooyinkii aan rabnay inaanu soo jeedino aanan rajaynayna insha allahu tacaala wasaaraddu inay kaalin mugla ka qaadato hirgelintooda waxaan uga mahad celinayaa halkan dhammaan dadkii imtixaanaadka nagala soo shaqeeyey insha allahu tacaala macalimiinta hadda ee hor fadhiya badankoodii iyo maamulayaasha waxaan kaloo u mahad celinaynaa shirkadda golis oo sanad walba naga fududaysa baahinta imtixaanaadka iyo natiijada labadaba noo fududaysa aanan rajaynayno hadda saacad kadib inay natiijadii online ay noqon doonto ardaduna ay gelayaan kullu caam wa antum bikheer wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu